إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada warka fiidnimo ee warbaahinta alfurqaan qarax ay ku hobteen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalk ayaa maanta ka dhacay gudaha magaalada muqdisho ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgallo iyo weeraro tobaneeye lagu dilay ka fuliyey gobolka baay iyo bakool waxaa suuqa kudaarta ee deegaanka kunyabarow laga dareemayaa dhaqdhaqaaqyo xoogan iyadoo laga helayo in badan oo ka mid ah noocyada kudaarta xarun ganacsi oo ay lahaayeen dadka soomaalida ah iyo kuwa kale ee ku nool dalka koonfur afrika ayaa albaabada laisugu dhuftay qodobada wararka ugu dooroon ayay intaa ahaayeen u diyaargaroobay iyagoo faahfaahsan
موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن dhegaystayaal kusoo dhowaada warkii oo faahfaahsan qarax ay ku hobteen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalk ayaa maanta ka dhacay gudaha magaalada muqdisho waxaa ka waramaya cabdiraxmaan beder aad baad u mahadsan tahay waxaa goordhow degmada daynila ee magaalada muqdisho ka dhacay qarax xoogan oo lagu beegsaday goob isku imaatin ah oo ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda federaalka goobta lagu weeraray qaraxa xoogan waxaa ka dhashay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac ugu yaraan shan iyo toban askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ayaa ku dhintay qaraxa halkii ay ku dhaawacmeen tira intaasi ka badan mas-uuliyadda qaraxa khasaaraha dhaliya waxaa sheegatay xarakada mujaahidiinta al-shabaab sida ay bahisay idaacadda londanus oo ku hadashay afka mujaahidiinta ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgallo iyo weeraro tobaneeye lagu dilay ka fuliyey gobolka baay iyo bakool cali aadan ayaa ka waramaya ciidamada mujaahidiinta waxay qarax la beegsadeen ciidamo ka baxay degmada bardaale kuna sii jeeday magaalada baydhabo qaraxan ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay wadada xiriirisa deegaanka awdiinle iyo magaalada baydhabo dhimashada waa laba iyo toban askari uu ku jiro mid sargaal ah oo lagu magacaabo somow oo ahaa taliya ku-xigeenkii ciidamada daraawiishta ee degmada bardaale halka ay ku dhaawacmeen shan kale waxaa sidoo kale qaraxa lagu gubay gaari cabdibilo ah oo qori saarnaa saacadihii lasoo dhaafay howlgal ka dhacay gobolka bokool ciidamada mujaahidiinta waxay dagaal culus ku qaadeen saldhig ay ciidamada dowladda federaalk iyo kuwa koonfur galbeed ku leeyihiin degmada xudur isla baay ciidamada mujaahidiinta waxay dagaal culus ku qaadeen xarada mukuundo ee magaalada baydhabo waxaa suuqa kudaarta ee deegaanka kunyabarow laga dareemayaa dhaqdhaqaaq xoogan iyadoo laga helayo in badan oo ka mid ah noocyada kudaarta wariye muudi ayaa warbixintaasi soo gudbinaya suuqa kudaarta ee deegaanka kunyabarow ayaa laga dareemayaa xaalad cusub maanta oo aan booqday suuqa kudaarta lagu iibiyo deegaanka kunyabarow anigoo u kuurgalayay xaaladda suuqa kolka aan gaaray waxaa indhahayga ay qabanayeen qudaar cusub oo hadda soo gooday qudaartaas oo ahayd midii ku baxday xagaygan inta aan ku guda jiray xaaladda suuqa lagu iibiyo qudaarta waxaa ii suura gashay mid ka mid ah ganacsatada qudaarta iibisa oo aan la kulmay kaas oo aan wax ka weydiiyey xaaladda qudaarta iminka soo buuxdhaafisay seeba sida qudaarta oo hadda dalabkeeda soo go'ay sida qudaarta nyaanyada bocorka iyo qudaarta kale iyo qajaarta oo hadda deegaanka kunyaburow aad iugu soo go'een hadda sifayl nkooyoyaan belidka suuqa soo galoyaan ilaa iyo jilib ilaa kamsuuma ilaa iyo jamaamka kooyoyaan alxamdulilah ilaahay baa mahadaan iskale marka alxamdulilah dhib ma jiro hadda sidii hagaayga aan bilaawday suuqa qudaartis aboosti nagata hadda alxamdulilah aboosta waaye agool horta qudaarta ma soo gali jirin yarayti hadda aad iyo aad baan kuhoyt qudaarta soo galoyte alxamdulilah sida hadda macnaa beerooga oo kunya barow tacabka ka socdo fuudhow yaagtoole ilaa iyo dalcadda meelahaan hadda qudaarta ka soo galoyto aad baan soo galoyto alxamdulilah aboosta waaye hadda qudaarta waa kayaa maanta sidii hore ma aha hadda qudaarta nyaanyada sidii tii hadda hortii tumi shan doolar toban doolar la gadaay hadda geega may maroyte saddex doolar boorka tiitowka geeg hal kun shilinga maree bis hortiina saddex kun shan kun la gadaay beerooga halkii geeda daydii lam hab seed hable haddii dhalaahad usbaa boqol hab lagsoo gurooyo walaagii baa iska barakoobeen alxamdulilah dadkina hadda baradeen tacabka alxamdulilah dhib ma jiro alxamdulilah aboosta waay dadka ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ayaa xoogga saaray in ay wax soo saarka badiyaan sida qudaarta xarumo ganacsi oo ay lahaayeen dadka soomaalida ah iyo kuwo kale oo ku nool dalka koonfur afrika ayaa albaabada laisugu dhuftay warkaasi cabdiqaaliq macalin cabdiweli ayaa faahfaahinaya waxaa warar dheeraad ah laga helayaa tallaabo lagu wiiqayo ganacsiga soomaalida oo ay ku dhaqaaqday dowladda koonfur afrika xarumo ganacsi oo ay lahaayeen dadka soomaalida iyo kuwo kale ee ku dhaqan dalka koonfur afrika ayaa albaabada la isugu dhuftay maalintii toddobaad oo xiriir ah ayay arrintaasi ku socotaa magaalada johannesburg oo ka tirsan dalka koonfur afrika iyadoona albaabada la isugu dhuftay xarumihii ganacsi ee ay soomaalida iyo ajaanibta ku lahaayeen halkaasi tani ayaa timid kadib markii wiil laba iyo toban jir koonfur afrikaan ah lagu dilay magaalada dilkaasi oo uu geystay mid ka mid ah ajaanibta ku sugan koonfur afrika tan iyo wixii dilkaasi ka dambeeyey waxaa la boobay xarumo ganacsi oo dhowr ah kuwa kalena albaabada ayaa la isugu dhuftay halka qaar kalena ganacsatada lagu qasbay inay ka cararaan xarumahooda ganacsi magaalada johannesburg iyo deegaanada u dhowdhow ee waddankaasi koonfur afrika ayaa maalmihii u dambeeyey laga soo sheegayey boobka iyo dhaca lagu haayo dadka soomaalida ah ee ku dhaqan waddankaasi dilka loo geysanayo ganacsatada soomaaliyeed ayaa ah dhibaatada ugu daran ee ay wajahayaan soomaalida aaday waddankaasi kuwaasi oo aan lahayn dowlad u dooda xuquuqdooda safiirada waddamada kale u jooga koonfur afrika ayaa bulshada waddamadooda u soo jeeda islamarkaana qabta shaqooyin muhiim ah balse safaaradda dowladda federaalka ee waddankaasi xitaa maalin ma soo saarin bayaan ay uga xun tahay tacdiyaadka xargaha goostay ee waddankaasi kula kulmayaan soomaalida ganacsiga halkaasi u raadsatay warkan waxaad kala socotaan idaacadda alfurqaan ugu dambayntii waxaa deegaano ka tirsan maamulka somalilan laga soo warinayaa in sicir bararka ka jira deegaanadaasi uu saameyn xoogan ku reebay qaybaha kala duwan ee bulshada cabdalle mukhtaar ayaa faahfaahinaya inta badan badeecadaha iyo agabyada kale ayaa waxaa ku yimid isbeddel qiimi oo weyn oo dhib ku ah dadka danyarta ah iyadoo uu xargaha goostay sicir bararka waxaana maamulka la baxay somalilan lagu eedeeyey inuusan waxba ka qaban cabashada bulshada qiimaha shidaalka ayaa hawada isku shareeray maciishadii ayaa qaali noqotay halka dalagii gudahana uu saameeyey sicir bararka taasoo ay sii dheer tahay qiimaha biyaha oo kor u kacay iyo sarifka lacagaha oo jebiyey xeendaabkii lagu ilaalin jiray barqad cawfiye oo horay u soo noqday guddoomiyaha sariflayaasha gobollada waqooyi ayaa ka hadlay sababta keentay saro u kaca qiimaha sarifka lacagaha dowladda dhexe iyo ganacsatadu isu qabsadeen dekadii arrinkaasina dhaawac weyn ayuu suuqa u geystay taasina waxay noqotay mid wallaahi runtii dee wax laga naxa ah waxaan odhan lahaa dowladdu inay waxyaalaha qaarkood laba cisho ama maalin lagu dhammayn lahaa inay jiitanto oo inagu dhaawacdo oo suuqyada somalilan dhaawac gelisa inay noqoto ceeb bay nagu tahay walaal horta inagu dhaqaale ahaan halkan ku tirsana waa dekadda berbera dhaqaalaha somalilan ugu weyn halku ka soo baxa waa dekadda berbera hadday maalin xidhnaato suuqyada somalilan waa laga dareemaya ganacsi ahaan sarifka oo kaliya iska daaya macalmaceeshadii baa sixir barar ku yimid arrinkaasi waxa weyn arrin suuqyadii dhaawacay arrin dhaqaalihii dhaawacay arrin bulshadii dhaawacay ayuu wada noqday qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada hargeysa gaar ahaan qaybaha kala duwan ee ganacsatada ayaa ka warramay dhibaatadan xagga nolosha ah ee ka jirta deegaanada uu ka arrimiyo maamulka la baxay somalilan qudaartu mee kor bay u kacsan tahay weliba si aad iyo aad u saayid ah ayay kor ugu kacsan tahay shayada kala gedisan ee qudaarta iyadoo gebi ahaanba qudaarta inta ugu badan inooga timaada muxuu ahaaye dalka dibaddiisa taasi waxay sabab u noqotay inay muxuu ahaaye ay qaaliga faraha badan ee iminka muxuu ahaaye jira aad iyo aad buu noo saameeyey waxaan ku idhi shay wal oo kasta waxaannu siin jirray hal laban laab buu kordha sixir bararka waddanka joogaa aad iyo aad buu waddanka u saameeyey shay wal oo kastaba wuu labanlaaban yahay wuu saddex laaban yahay markaa sixir bararka qof wal oo kastaoo maanta halkan joogaaba wuu dareemayaa siduu yahay aad iyo aad buu noo saameeyey waayo xoolahan waxay ka yimaadaan etoobiya ka yimaadaan xoolahan gebigooda intaasoo gacmood bay soo maraan halkan bay imanayaan markay hiilayaashu ibsadeenna suuqii waxay kala kulmayaan hoosudhac bay kala kulmayaan waayo waddanku aad buu maanta u taagan yahay wax kastaba hoosudhac baa ku yimid mar kastaba muddooyinkii lasoo dhaafayba waxaa deegaanada uu ka arrimiyo maamulka la magacbaxay somalilan ka taagnaa dhibaatooyin xagga nolosha ah balse waxa ay xaaladdu ka sii dartay kadib markii asmadu ay noqotay mid faraha ka sii baxday islamarkaana ay saamaysay guud ahaan dadka guud ahaan warkii warbaahinta alfurqaan waanaga intaa